alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslama wbaarak عlى nabiyina mxamed bacd acuudu billahi min الshayطan الrajiim ya ayuha aladiina aamanuu اjtanibuu kasiira min الظan ina bacd الظan ism wla tajassasuu wla tajassasuu wla yktab bacdkm bacضa ayuxib axadukum an yakula laxma akhiihi meyta fakarihtumuuh wاtaquu اllaha ina allaha tawaabu raxiim waxaynu kusoo dhex jirnay tafsiirkii suurat اlxujuraat waxaynu ka bilaabi doonaa insha allah maanta aayadda laba-iyo tobnaad ee suuradda ka mid ah inagoo ilaa aakhir suura in sha allahu gaadhsiinayna waana nidaagii shanaad ee muuminiinta loo loo dhawaaqayay loo nideynayay rabbi u nideeyey tabaaraka wa tacaala kaa aan soo dhaafnay waxaa muslimiinta laga nahiyey muuminiinta inay isku jees-jeesaan oo ay isxaqiraan iyagoo arkaya qofkaasi inuu ka hooseeyo ama xagga adduunyo ama xagga khilqada ama dhinac kastaoo la yska bidaba inay iska bidaan taas inaanay samaynin isla markaana ay magacyo xun iyo waxa iyo naaniso aan isugu yeedhin arrintaana in laga toobad keeno qofka aan ka toobad keenin inuu yahay daalim sidaa daraaddeedna asukhriya dheeldheelka la ysku dheeldheelo ama la ysku ciyaaro oo bilqowli walficli qofka loogu jeesjeeso inay kabiiro tahay oo dembi weyn tahay oo kabaa'ir ka mid a qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu muuminiine ijtanibuu ka fogaada oo ka dheeraada kaiiran nin wax fara badan ka dheeraada oo min adanni malaha ah inna bacda adanni malaha qaarkii malaha barhkii ismun dembi weeyaan malaha barhkii waa dembi walaa tajasasuu haysbasaasinina oo ceebahiina ha raadraadinina oo qofka qofka kale ceebtiisa iyu baarhbaadhin oo maaragtay basaasin ama jaasuusin walaa yaktab yaanu xamanin bacdukum barhkiin bacdan barhka kale yaanu xamanin oo ha isxamanina a yuxibu miyuu jecel yahay axadukum midinka idinka mid ihi an yaakula inuu cuno laxma akhiihi walaalkii hilibkiisa inuu cuno meytan xaalu walaalkaasina uu yahay mid dhintay oo meyda ama meytan xaalu yahay hilibkaasi mid meyda fakarihtumuuhu waa nacdeen markii laydin yidhi ayuxibu axadukum ma jecel yahay mid idinka midi inuu hilibka walaalkii oo meyda cuno qultum laa laa nuxibu baa ku jawaabteenoo ma jeclin baa ku jawaabteene sidaa waa qirteene fakarihtumuuhu waa nacdeen oo waa diideen arrintaa haddaba fakrahu waxaad diidaan qiibatahu inaad xamataanna diida xantu waa la mide falaa tafcaluuhu ha samaynina oo wataqu llaha ilaahay ka baqa xanta ha samaynina oo ilaahay ka baqa oo ilaahay u toobad keena ina allaha alle tawaabun kii toobad aqbal badan weeye oo dembiyada oo dhan buu dhaafaa makhluuqaad fara badan buu u dhaafaa raxiimun oo naxariis badan weeye oo aada iyo aada u naxariista halka kan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ugu soo jeedinayaa muuminiinta amar buu siinayaa oo waxa uu yidhi ijtanibuu ijtanibuu macnaheedu waxa weeyaan tabaacaduu minhu tabaacaduu fogaada minhu malaha soo socda ka fogaada oo ijtanaba waxaa laga keenay macnaha kunuu calaa jaanibin min dalika yacni dhinac ka mara oo ha u dhowaanina oo ka fogaada daniga qaarkii ka fogaada ka fogaada oo ha u dhowaanina kaiiran in fara badan oo min adani malaha ka mid ah in fara badan oo malaha ka mid ah ha u dhowaanina waxaa halkaa laga qaadanayaa malaha aan la malaynayn ee laga fogaanayaa inuu wax fara badan yahay sidaa daraaddeed in la dadaalo oo malayaal fara badan oo kugu soo dhacaa inaad ixtiyaad u samayso oo aad ka dadaasho aanad maaragtay malo walba aanad rumaysan oo maluhu waa inaad qofkii dee tuhmaysato dabadeedna aad ceebihiisii raadraadiso iyadoo aan maxalkeedina meeshu aanay ahayn oo daliilo aanad u haysanno waxaa inaad iska daba gasho inna bacda danni danniga barhkii ismun waa dembi malaha barhkii baa dembi ah waxaa laga qaadanayaa bay culimmadu yidhaahdeen malaha qaarkii dembi maaha ee qa- waxaa jira mala waajiba ayaa jira oo axkaamta maaragtay ay ay qaarkood dani qaaliba bay axkaamta badankoodu iskaga dhisanta waana waajib in lagu camal falo daniga ah qaalibka ah dani waxaa iska jira maaragtay mubaax ah oo ciddee lagu yaqaano xumaan lagu yaqaano ama xumaanta maaragtay maalinkaa maanta ah ee ku dhex jirtaa inaad xumaan u malayso ya waa iska dani waxa weeyaan mubaax ah ninku hadduu tuug yahay oo tuugnimo lagu yaqaano dee inaad istiraahdo maali iska eegto aad iska eegto tan yuu ku xadin oo jeebabkaaga iyo waxaaga ilaashato dee danigaasi dani wanaagsan weeyaan haddii lagu yaqaano xumaan lagu yaqaano inaad ka dadaasho oo waxa weeyaan ixtarisuu ixtarisuu ixtarisuu min annaasi bidanni suu ayaa xikmadii tiraahdaa dadka waxaad kaga ilaalisaan oo kaga gaashaamataan oo iskaga celisaan dadka mala xun ka malayso mar hadduu qofku xun yahay danigan la sheegayaa laleeyahay waa dani oo aan maxal lahayn oo aan daliil lahayn oo qof daahirkiisu uu maaragtay iska salaamo yahay ama wanaag iyo khayr ka muuqdo aad dabadeedna xumaan u malayso weeyaan daniga laleeyahay ka ka fogaada walaa tajasasuu haysjaasuusinina tajasuska waa min aljasi qofka marka la taataabto sida lamsiga oo kale oo dhakhtarka oo kale markuu imika xanuunka baadhayo waa ka marba meel yara tujiya yidha halkee ku xanuunaysa sidii abiibkii buu ihi yajusu caliilan waa kii shaacirku lahaa marka waxa weeyaan baadhitaankana aad raadraa min aljas aljasu walxasu labaduba waa raadraadidun oo kuwan maaratay wax lagu dareemo oo atan xawaas la yahda alxawaas alkhams dareemayaasha shantaa baa la yidhahdaa aljawaasuna waa la yidhahdaa dareemayaasha waana la yidhahdaa n jawaasna waa la yhahdaa xawaasna waa la yhahdaa marka taxasus iyo tajasus ayaa labaduba jiraan min alxisi wa min aljasi culimmadu waxay leeyihiin miyay kala duwan yihiinoo mise waa isku macno qiradana waaba la akhriyay labadaba walaa taxasasu iyo walaa tajasasu culimmada qaar baa waxay leeyihiin waa kala duwan yihiinoo tajasusku waxaa weeyaan inaad si xun u raadiso warka taxasuskuna waa inaad akhbaarta uun iska raadiso maya farqi kalaa udhaxeeyo tajasusku waa inaad adigu naftaadu aada u xambaarbaadho oo adigu aada daba gasho o raad raadiso taxasuskuna waxaa weeye ayib waa in laguu raadiyo aad dadka weydiiso in dadka aada weydiiso ayaa taxasus noqonaysa fataxasasuu min yuusufa waakiihi inaad dadka kala weydiiso ayaa taxasus noqonaysa tajasuskuna waa adigu inaad tawallido oo jaajuusnimada iyo basaasnimada adiga laftaadu ku dhaqaaqdo ku dhaqaaqdo weeyaan marka taa iyadaa waa laynaga nahiyey intoo qofka oo malag ku dhaco oo waxa weeyaan tajasusna u raaciyo hadhowna uu qiibo raaciyo qiibada dambe ay noo imanaysaa maraatibtu waa saddex dannun fatajasusun faiktiyaabun bay yidhahdeen culimmadu weeye marka hore waad malaynaysaayo waxbaad ku malaynaysaa qofkan waad dabagelaysaayo waad soo baarbaaraysaa waad soo jaajuusaysaa waxaa ka dambeeya marka dambeyna inaad ku xamato tidhaahdo waxaaya waxaasoo waan ku soo arkayo waa lagu arkayoo sidaaya saasu aha oo tajasus iyo danni oo ka horreeyey iyo qiibo oo ka dambaysa aad saddexdiiba isku darto saddexdiiba inay minhi yihiin waxaa tajasuskaas axaadiista nebigana calayhi salaatu wasalaam waa ku soo aroortayoo waxaa axaadiistii nebiga ka mid ahayd yaa macshara man aamana bilisaanihi walam yadkhul iliimaanu fii qalbi dadka carabka ka rumeeyey laa ilaha illa allahu afka kale iimaankuna aanu qalbiga gelinow laa tattabicu cawraati almuslimiin muslimiinta cawradooda iyo ceebahooda ha baarhbaadhin oo ha raaraacina fa ina man yatatabic cawrata almuslim tatabac allahu cawratahu aw kama qaala sala allahu alayh waaalih wasalam marka waa inaanu sabab lahayn weeyaan tajasuskan iyo waxaa kani waa inaanu sabab lahayn weeyaan hadduu sabab leeyahay waanu ka soo reebnay walaa yaktab yaanu xamanin bacduhum barhkiin yaanu xamanin bacdan barhka kale ha isxamanina oo xanta iska daaya waa manhi an manhiyun canhaa weeyaan ama manhiyun can weeyaan manhiyun canhaa weeyaan qiibadii haddaba tacriif sharcigaba uu leeyahayo oo xantu waxa weeyaan dikruka akhaaka bimaa yagrah sida nebiga calayh isalaatu wasalaam xadiidkiisa uu ku sheegay waa la yidhi malkibatu markii la yidhi nebiga wuxuu yihi dikruka akhaaka walaalkaa waa inaad ku sheegto walaalkaaga muslimkaa bimaa yagrah waxa uu nacayo karaahiyeysanayo waa inaad ku sheegto oo isagoo makaa maqan dee oo haddii uu kula joogo iyo haddii uu kaa maqan yahayba waaba isku mide walaalkaa oo aad xumaanta wax ku sugan oo xumaan aad ugu haysato aad ku sheegto haddii aanu xumaantaa ku sugnayn faqad bahatahu baa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey le rasuul allah haddii aan waxaanaan ku sheegaya ay ku sugan tahay walaalkee ka waran waxa weeye hadday ku sugan tahay waa xan haddaanay ku sugnayna faqad bahatahu dee waabaad ku been abuuratay marka marka culimmadu waxay idhahdeen waxaa jira kiibo iyo buhtaan iyo ifki qiibadu waa qofkiioo wixii ku sugnaa laakiin uu karaahiyeysanayey oo in maaragtay toosh lagu shido laydh lagu shido dadka loo iftiimiyo uu nacayey oo dee aad dadka u sheegto weeyaan ifkiguna wixii wax la sheegay laga sheegay qofka inaad sii faafiso sheegto weeyaan buhtaankuna waxaad ku been abuuratay o aan kuba sugnayn inaad ka sheegto weeyaan marka ilaahi tabaaraka watacala wuxuu leey walaa yaktab yaanu xamanin bacduhum bacdukum barhkin yaanu xamanin bacdan barhka kale yaanu xamanin oo maaragtay yaanu xan ka sheegin xantaas ha ku saabsanaato khalqigiisa sida ilaahay u abuuray waa gaaban yahay waa dhiir yahay waa indhala yahay waa lugala yahay ha ahaato wax ku saabsan maaragtay akhlaaqdiisa ha ahaato wax ku saabsan maxaan ku idhaahdayey khuluqdiisa waa axmaq waa nacas waa beliid waa bilaa fahmo waxba ma fahmo waa bilaa maxaan ku lahay dabeecad waa cadho badan yahay ilaa iyo dee culamada kuwa gaadhsiiya daabadiisa gaadhigiisu xataa waa xun yahay iyo islaanta uu qabo maaragtay iyo hablihiisa iyo caruurtiisa iyo wax alla wax alla uu dee dhibsanaayo oo dhan oo ku saabsan oo ku hareeraysan xan bay noqonayaan markaa walaalka ha xamanin walaalka ha xamanin xantaa iska daa intaa markuu rabbi sheegay wuxuu yidhi ayuxibu miyuu jecel yahay axadukum mid idinka idinka mid miyuu jecel yahay an yaakula inuu cuno laxma akhihi hilibka walaalkii inuu cuno walaalkii hilibkiisa oo haddana meyda marka istifhaam baa ku jira meesha ayuxibu istifhaamkaas waxay leeyihin culimmadu ma taqriir baayo yani waa lagu sugayaa istifhaamka taqriiriga waxaa weeye qofku wuxuu og yahay inaad tirahdo war miyaanay sidaa ahayn oo aad tirahdo haa waxaad doonaysaa inuu yidhaha haa may waa sidaa oo qiro waxaa weeye xamluka almukhaataba calaa amrin yactarifuhu yani lituqarirahu calayhi arrin qofka maarata mukhaadabka aad la hadlaysaa uu ogol yahay inaad ku qirto oo maalinka maanta ah aad dee ka keento qiraal ka keento sida uu yidhahdo xamluka almukhaataba cala aliqraar marka ayuxibu miyuu jecel yahay axadukum an yaakula laxmahi jawaabti laa bay noqonaysaa marka waa taqriiri culimmada qaarna waxay leeyihiin maya waa waa inkaaro waa istifhaamka la yidhahdo alistifhaam alinkaariyu altawbiiqiyu cafwan tawbiiki maaha ee waxa weeyaan tawbiikiga istifhaamka tawbiikigaahi waa wixii dhacay oo laysku la ysku canaananayo oo waxa weeyaan waxa weeyaan yaqtadii ana maa bacdahu waaqicun wa saaxibuhu maluumun ayaa noqonaya maaragtay tawbiiqi waxa maaragtay dhacay laakiin qofkii lagu canaananayo leeya maxaad sidaa u samaysay inaad samayso ma ahayn kaasaa tawbiiq la yidhaahdaa oo la isku canaanayo sida maalinka ma tanxituuna atacbuduuna maa tanxituun oo kale atacbuduuna miyaa caabudaysaan maa tanxituuna waxaa qorateen oo kale ficlan asnaamtii qoryihii ayagu gacantooda ku qoreen oo haddana caabudeen ayaa istifhaam la geliyoo la yidhi atacbuduuna miyaa caabudaysaan maa tanxituuna waxaa qoraysaan oo gacantiina ku qoraysaan kaasoo kale waa tawbiiqiyo waxa weeye yaqtadii ana maa bacdahu waaqicun wa saaxibuhu maluumun waa laysku canaananaya waa lagu dhalaacynaya arrintaan laakiin istifhaamkan oo inkaariga la yidhaahdaa waxa weeye yaqtadii ana maa bacdahu lam yaqac wa mudaciihi kaadibun bay yidhahdaan culimmadu waa waxay keensanaysaa in istifhaamka waxa ka dambeeyaa uusan dhacin oo wax dhacay ahayn ee ka sheeganayaana uu beenaaleeyahay marka iminka waxaan dhacayn oo qof caadiya ka dhacaynin inuu qof bini aadana bini aadamkaasoo haddana walaalkiiah walaalkaasoo haddana meydahoo nafiba aanay ku jirin inuu hilibkiisa cuno wax dhacaya maaha marka wax dhacaya maaha marka istifhaamku inkaari inuu yahay iyo taqriir inuu yahay labaduna isma badiidayaan taqriiru inuu yahayna waxaa sii rajaxaya fakarihtumuuhu waa nacdeen markii laydin hilibkan qofkan insaankaa ee bini aadamkaa ee haddana walaalkaa ee haddana meydkaa oo hilibkiisa cun markii la waa diideen qultum laa sida culamada qaale ku fasireen waxaa tidhahdeen maya laa nuxibu baa ku jawaabteen oo waa qirteen arrintii ma qirteen ha fakarihtumuuhu dee waa nacdeen marka mar haddaa nacdeen hilibkaa oo hilibkaa cuni weydeen faqiibatuhu kadalika sidaasoo kale weeyaan in la xantaana ee fagrahu taana naca dee markaa qiibadaa iyo xantaana naca weeyaan laa tafcaluuhu ha samaynina sidaasoo wattaqullaaha ilaahay ka baqa marka culimmadu waxa ay ka soo reebaan sida wax badan aad sharciga ku maqasheen waxyaabay ka soo reebaan la ysku raacsan yahay oo sida maaragtay kalmujmaci caleyhi oo kale iskaba ah ilaa lix waxyaabood oo qofkii lagu xaman karo waxaa ka mid ahayd tadallumka tadallam wastakiif wastafti xadir carif bidcatan fisqu lmujaahiri waxaa weeye qofku inuu sameeyo inuu yidhaahdo qofuu isleeyahy waxbuu ku qaban karaa oo dee u tagoo yidhaahdo hebel bay dulmiyey hebel bay dulmiyey xaqaygiibuu qaatay way miirmiiriyey sidee baan talo waxuu ka qaadan karaa culimmadii weydiiyo qaadigii u tago laa yaxib illaahu ljahra bisuui min alqowli ilaa man ulima kaa waa laga soo roobaya qofka dulmiga sheeganaya qofkii dulmiga ka sheeganayay xan maahe taasi xaq weeyaan waxaa isaasoo kale saasoo kale ay culimmadii ogol yihiin maxaanku dhahdaa waxa la yidhaahdo istiftaaga fatwada inuu caalimkii weydiiyo oo yidhaahdo yani waxaasaa laygu sameeye maxaan ka yeelaa fatw istain isticaanadii fi isaalati munkar qof munkar samaynaya oo munkarkaa ciddii suulin lahayd aad maalinkaa maanta ugu tagto si kalena aanu suulin karay de nin odayah iyo islaan meeshan guriga dariska ay dhinacaga isku jira ayuu islaantii wuu furay saddexdiiba wuu u midhamidheeyo dabeedna saddexda way ka dhammaatay nin kalena ma soo guursan ciyaalkii islaantiina waa joogaan maalintii dambe gurigii iska soo galayaa uun waa ku jiraa uun waaba la nool yahayba qaadiga de waa usoo sheegi karta reerkan ha la eego odagu saddexdaba meesha waa furay kowdhe waxba uguma harsanayn dee golay ahaydo waa la ogaa haddana dee reerkiibu la joogaa ninka guriga halaga saaro ha la kala eriyo waxaasi xan maaha xan maaha taasi taasi waxaa weeye waa isaalatu munkaro waxa weeyaan waa ugu yeedhan kartaa ciddii aad maaragtay isticaanaysanka munkarka ciddii suulinaysa waxaa kaloo ka mid a maxaanku idhaahdaayey taxdiir xadir haddii aad uga digayso qof oo qof istishaare ku weydiiyey oo ku yidhi sidaan ula macaamilaa hebel ma shirkad ma ma la shirkaa maya ha la shirkin iska daa waxaadna ku kaaftoomaysaa bay culimmadu idhaahdeen intii uun ku filan ninkaa waxba ha la shirkina iska daa ya ma ka guursadaa ma u guuriyaa adee la guuraya ma la dersaa ma ka kiraystaa waxyaabaha mucaamalada noocaasoo kalena taxdiir waa u samayn kartaa oo taxdiiru lmuslimiin min sharihi waa uga digi kartaa waxaa kaloo ka mid ah bidcoole hadduu yahay bidcoolaha hadduu dee bidca ay tahay mukafira isagoo gaalka xarbigaaba halkiisa tegayaabay culimadu yidhahdeenoo dee kaa waad xantiisa waa iska bannaanta gaalka xarbigaa oo kale wey haddii uu maaragta kalena bidcoole ka sokeeye yahayna waa bidcoole ayaad odhan kartaa waa bidcoole ayaad odhan kartaa oo si aan wax looga dhigan si aan wax looga dhigan marka noocaa wuxuun ka mid ah waxaan badanaay dee culimmadu ay maaragtay jarxu shuhuud markhaatiyaalkiioo dee la jaraaxeeyo oo ninkii qaadiga ahaa ee loo taskeynayey maaragtay markhaatiyaalka la yidhaahdo ninkaa hebel markhaati ma galo qudaadu waxay lahaan jireen musaki qof la yidhaahdo oo dadka inuu maro galo iyo inaanu gelin iyo dadka weydiiya wuu la xamanaya oo qaadiga dhigtu u saaray xolaya ninkan waxba markhaatigiisa maragga ma gale iska eri buu odhanaya ninkan markhaatiga la keenay meesha la keenay markhaati ma aha iska eri waxaan bannaan ama se dee waajiba kuwa maaragtay kutubta qore kuwa duruusta dhigaya kuwa iftaaga samaynaya xalle wixii aan u helahayn habka nasiixadaasay soo gelayaan waxaa dee ka mid a iyaguna oo maaragtay ninkaa bidcoolaah bidcadiisaas dee isna waad uga digaysaa waa jarxigaasunbuu ka mid yahay qofkii la soo banaanbaxay maaragtay fisqiga ee caan ku ah ee dhaladii khamriga ahayd suuqa laadlaadsanaya kaana dee waa khamriile waad iska odhan kartaa waa shaarib alkhamri marka lixdaas badanaa umuurood iyagu adilay leeyihiin abwaabta halka maarata xanta lagu sheega ayaa dee lagu sheegaa adiladooda iyadoo culimmadu wa isku wada waafaqsan yihiin gaalku haddii aanu xarbi ahayn culimmadu ma banaana bay leeyihiin gaalki haddaanu xarbi ahayn dimiguna saasoo kale isaga waaba dee cirdigiisa iyo maalkiisaba waa la nabadgelinaya marka taasay ka hadlaysaa ay aayaddu ka hadlaysaa waana kabiiro waana kabiiro yaa ayuha aladiina aamanuu muuminiinay ijtanibuu ay tabaacaduu minhu ka fogaada waxaa ka fogaataan kaiiran in fara badan oo min adanni malaha ah ka fogaada ina bacda adanni imiga barhkii ama dembiga waxaa leeyahay malaha qaarkii malaha qaarkii ismun dembi weeyaan walaa tajasasuu hayse jaasuusina oo barhba barhka kale cawradiisa yaanu dabagelin bay noqonaysaa yaanu dabagelin walaa yaktab yaanu xamanin bacdukum barhkiin bacdan barhka kale yaanu xamanin ayuxibu miyuu jecel yahay axadukum midinka idinka mid ihi an yakula inuu cuno laxma akhiihi walaalkii hilibkiisa ama hilibka walaalkii meytan xaalu yahay marka ahna waa laga xaalayn karaa mudaaf ileyhiga mudaafkana waa laga xaalayn karaa shuruuddii waa joogtaa fakarihtumuuhu waa nacdeen faqad karihtumuuhu waa nacdeen markii laidii hilibkan cunaa waa nacdeene fagrahu waxaa nacdaan qiibatahu xantiisana naca wahiya milu dalika saasoo kale weeye waataquu llaha ilaahay ka baqa ina allaha ilaahay tawaabun kii toobad aqbal balan weeye raxiimun oo raxiima oo naxariis fara badan yaa ayuha naasu yaa ayuha annaasu dadow inaa khalaqnaakum waa idin abuurnay waxaanu idinka abuurnay min dakarin mid lab iyo wa unhaa mid dhidig oo aadam iyo xawa ah ayaan idinka abuurnay wajacalnaakum waxaanu idinka dhignay shucuuban shacbiyaallo ayaanu idinka dhignay wa qabaa'ila iyo qabiilooyin litacaarafuu saa isu garataan oo barhba barhka kale u garto ayaanu saa idinka dhignay laa litafakharuu inaa isku faantaan ama isku dishaan ama isku colaadisaan qabaa'il idinkama dhigin inaa akramakum kaynaa idinku karaamada badani cinda allaahi alle agtiisa adqaakum waa ka idinku maaragtay cabsida badan weeye ina allaha alle caliimun midkii cilmi badan weeye khabiirun oo aad iyo aad maaragtay u baadinoog ruumaha umuuraha u baadinoogo aad iyo aad cilmi ule bawaadin lumuur aad cilmi ugu leh marka nidaagan waa nidaagii lixaado yaa ayuha annaasu iyadu dee muslin iyo gaalba waa ay soo gelayaan marka muslimiintiina waa ay soo gelayaan oo dee waa ay ku jiraan qabaa'ilkan iyo shucuubtan iyo amarka iyagaaba qaadanaya ee way ku jiraan marka ilaahay tabaaraka watacaala dadkiibuu u nideeyey oo wuxuu yidhi yaa ayuha annaas inaa khalaqnaakum waa idin abuurnay waxaan idinka abuurnay min dakarin lab wa aadam wa unha iyo xawaa oo isaga laga abuuray may haddaad doonto jinsiga oo dhan oo sida qaalibkaa insaanka waxaa laga abuuraa dakar iyo unha laga abuuraa wajacalnaakum waxaan idinka dhignay shucuuban shacbiyaal baanu idinka dhignay iyo wa qabaa'ila qabiilooyin shacbiga ayaa ugu weyn bay culimmadu leeyihiinoo qabiilada shacbiga ayaa ka sarreeya oo shacbigu waa ummad fara badan mitl quraysh oo kale iyo baa shacbi noqonaysa qabaa'ilkuna waa waxaa ka farcamaa qabailkuna waa ka farcamaa ama shacbigu waxa weeyaan waxaa shucuub la yidhaahdaa qabaaisha cajamta an qabailka quman lahayn ee aad qabiilka u kala qoon sida waxay ku miaalayan culimmadu hindiya iyo turkida iyo xabashida iyo qabaa'il ma yaqaanin oo sidan laf iyo jilib iyo hoos aynu u dhaadhacno uma sii dhaadhacaan carabtuna qabaa'il bay leedahay sidana waa la yidhi tafaasiir fara badan baa laga yidhi haddii la yidhaahdo laakiin carabtu qabaa'il bay leedahay qabaa'ilkaagu sarreeya oo waxa weeye waxaa ku xiga maaragtay qabiilo iyo shacab maxaa la shacab iyo qabiilo iyo cimaaro iyo batni iyo fakid iyo fasiilo qaarna cashiray ku daraan qaarna lix bay iyo ka dhigaan qaarna shan qabiilatun wa fowqahaa shacbun wa bacdahuma cimaaratun uma batnun yaliihi fakidun yaliihi mise tilwuhuba tilwuhu fakidun wlaysa yuli fata ilaa fasiilatuhu walaa sadaada lisahmin maa lahu qudadun ayaa shaacirka yidhi waxaa weyaan qabiilatun qabiilo wa fowqahaa shacbun shacbi baa ka sarreeya badahumaa imaaratun bacdahumaa cimaaratun cimaara kasii hooseyso camaarayana lagu sii jamcinayo uma banun bani baa ku xiga tilwuhu fakidun fakid baa kasii hooseeya walaysa yuli fata ilaa fasiilatuhu qofka waxaa maaragtay u hoyda reerka khaaska jilibkan yara hoose weeyaane odayga iyo awowga iyo dee inamadiisa iyo waxay sii dhaleen iyo intana fasiilay sii noqonayaan walaysa yuli lfata ilaa fasiilatuhu walaa sadaada lisahmin maa lahu qudadun beydka waxaa soo arooriyey maxaanku dhahda alusi alcalaama maxamuud alalusi laakiin inuu qurdubiga ka soo qaataan maya qurdubigana waa u sheegaya marka intaas ayay kala noqonayaan wey adigu shacabkanu waxaa la sheegaya macnihiis waxa weyaan tashacub iyo kala farcamid oo waxa laga farcamayoo laga maaragtay laga sii laga farcamay weeyaan watafaraquu shucaban fakulu jasiiratin fiiha amiiru lmuminiina wa mimbarun waa ti shaacirku yidhi waa maaratay shucab bay u kala baxeenoo qolo walbabana amiirulmuminiinkii baa ku jira ole annagaa amiirulmuminiinkna ku jiraa bay leeyihin marka shucuub baa ilaahay idinka dhigay iyo wa qabaa'ila qabiilooyin ayaa ilaahay idinka dhigay litacaarafuu inaad isku garataan oo maaragtay ku xidhiidhisaan riximkiinna aad riximkiinna ku xidhiidhisaan oo sidii hadda aan dhegaysanayna waxa guurku inoo bannaan yahay guurkoodu inoo bannaan yahay iyo waxaanu inoo bannaanayn aad ku kala garataan oo isku garataan oo belufulaan iyo hebel baanahay iyo caynkaa iyo sidan hadda loo bedelay marka dee ma aha xikmaddii litacaarafuu ilaahi tabaaraka watacala u yidhi ya laakiin in lagu faano oo ninkii reer hebelina uu yahay nasab nasab dhalay oo hadda hadduu dana uu yahay ardalu naas dadka kagu liita xataa hadduu yahay ninkii reer hebelina uu yahay akhasunnaas yahay sidaa maaha ya wma yanfacu lasu min haashimin ida kaanat inafsu min baahila ninkii aalabeytka ahaa waxaa la yidhi aalabeytka dad oo nasabkoodu uu galo maaragtay xasan iyo xuseen oo uu faadimo rasuul ku abtirsanaya ayaa sharaf xumada iyo diin xumada iyo waxay ka gaadhay inay nasabkaaba diidaan oo u abtirsanba waayaan oo idhaha ma rabno anagu kaas ma rabnoba dad bay ka gaadhay ya isagoo binu haashima ayuu meel kale u abtirsanaya marka taa macnaheedu ma aha bahalkan uska gale ee derbiga ku kaajaya ee nijaasa iska duweyn ee dusha xun ee muuqaalka xun ee dee halkaa ay ka muuqato inaad waxba loo dirsanayn ee dimjirka ah ee kharaabka ah aad arkayso iyo nin maaragtay wadaada xaafid alqur'aana oo labiskiisa iyo sharaftiisa iyo muuqaalkiisa iyo gurigiisa iyo gaadhigiisa iyo nidaamkiisa iyo iyo maaragtay muruadiisu ay muuqato kanna waxa weeyaan waa shariif kanna waa akhasunnaas waxaa uma soconaysa caqligeennana ku socon mayso diinta ilahna kuma jirto diinta ilahna kuma jirto ashariifu man sharafa nafsahu weeyaan kaa xune uska gaxune ee wax xalaashanaya ee maaragtay bilaa qubayskaa kaasu sharaf ma leh reer hebelna waba utari mayso waxba u tari mayso marka qofku waa wuxuu iska dhigo oo golaha iyo ummadda la dhex yimaado weeyaane waxba uu reer hebel baanahay waxba kuu tari mayso wallaahi baanay gamba kuu tarayn all waxay kuu tarsaa ma jirto marka ilaahay wuxuu idinka dhigay shucuub iyo qabaa'il halkaa hore deker iyo unse ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu dadka ka dhigayoo waa lab iyo dumar maanta adduunyadii markay bedelantay oo fitradoodii ay isbedeshay waxaa in jinsigaaba la inkiro la yidhaahdo dadku waa lab iyo dekerba maahae waa un isku midba oo dhidigiyo maba jiro unsaba oo inantu inan bay noqon kartaa inankuna inan buu noqon karaa khalaas waxay keenaysaa maaratay faariq inaad keento bay sheegaysaa arrintaasi caqliga iyo sharciga labadaba dee way ka soo horjeedaan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi min dakarin wa unsa khasaa'is bay leedahay unsadu dakerkuna wuxuu leeyahay khasaa'is buu leeyahay mid walba simaad buu leeyahay mid walba shaquu leeyahay arrijaalu qawaamuuna cala annisaa weeyaan mana sinna haddaad sinto waa cadaalad daro ilaahay muxuu yidhi alakum adakaru walahu lunha tilka idan qismatun diiza adeen gabdhuu leeyahay oo almalaa'ikatu banaatullah idinkuna ay wiilashaa jeceshihiin oo hablii waa aasaysaan miyaa tilka taasi idan markaad saa u fakerteen waa qayb xun oo cadaalad darro ah marka haddaad tidhaahdo gabdhaha iyo wiilashu way isku mid oo xagga maaragtay bini aadamyadu waaba iskaga mid waxaan leeyahay xaggan sida shaqooyinkooda wax walba wa iskaga mid waa cadaalad daro walaysa dakaru kalunsa ma aha ilaahay waxbuu u abuuray tanna waxbuu u abuuray waxbuu abuuray laakiin maanta dee waxaaba akramakum ullah maanta rag badanoo wax badanoo dee ragga markii hore rag ahaa iminka dumarkay ku jiraan yaa ka mid a in alla inta la qaboo dhame horta dumarkay ku biireen raalli ahaada waa yahay ciiddaa iyo camaarkaa ayay ka badan yihiin waxaasay meel walba ka sheeganayaan youtubada way inoo soo gelinayaan ha aniga sidan baan ahayo kan baan ahayo wallahu lmustacaan nasal allah alcaafiya nasal allah asalaamata walcaafiya marka fikri munxarifaa jira oo maanta laleeyahay nin iyo naagiba ma jiraanba oo kuwanana intay naase iyo isu yeeleen bay iska dhigeen dumar kuwo kalena rag bay iska dhigeen oo si kale iska dhigdhigeen fma cajabun ana الnisaءa tarajalat walakin taaniiث الrijaali cujaabun ya waxaa la yaab leh rumarku inay maaragtay ay ragga shabahaan oo ragga isku shabahaan dee la yaabba ma leh waayo naqiisa ku jir nusqaan baa ku jirta iyadu dee ninka kaamilka ha isku shabahdo lakiin waxaa la yaab kale waxay noqotay edhadhe taaniiث الrijaal in raggii dumar iska dhigaan idhaanu ninimada ma rabe inan iga dhigo oo naasa i yeelo oo axaas aan noqdo oo kanba aan noqdo oo talayaab kale waa taas ya walaakin taniiu rijaali ujaab talayaab kale waa saas oo waman yunashahu fi lxilyati oo fi lkhisaami hayru mubiin oo dabadeedna ay dhigadhaga xidheen inankii muxuu xidhay laba dhegood muxuu kaloo xidhay kuul muxuu kaloo xidhay wixii yaraa halkan la gashan jiray jiimihii iyo wixii waaba inanba yah waaba inanba نسأل الله السلامة والعافية يا ومن الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر يا ولكن إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتاج إلى أن يزور بل لله ركر دقي أو ننأ أيا وحويا ويساقيا قشنيا ودقا هذا لو شنيا أو سلس بصو حرنيا أو غار باي من كمركي وحكا لو أيام وحي قصي بيمان أيام وحي رو هل كاسو قشنيا أيو waa kuul waa tusbax laakiin bal horta waxay sayaysaan loolaale ninku kuul buu istaa ina akramakum cinda allah ina akramakum dadka ka idinku sharaf badan ee idinku karaamo badan cinda allaahi alle agtiisa dadow adqaakum ka idinku baqdinta badan weeyaan halkaas ayay sharafi jirtaa oo waxa weeyaan qofka qabiilkiisa inuu qabiil kaa noqdo isagu awoodu ma lahayn qof walba ilaahay meel buu ka dhaliyey meeshii laga dhaliyeyna ma bedelan karo laakiin waxaa lagu karaamo badan yahay waa wixii qofka uu kasbaday ee taqwo ahaa ee isku tababaray ee naftiisa kula dadaalay ee ilaa ilaa alla kacabsiga uu ku dadaalay taa iyo ayaa lagu ayaa lagu kala badinayaa marka taas ayaa lagu kala badinayaa oo lagu kala fiican yahay waana inaad iska ilaalisaa qof maaragtay ee kaa karaamo badan oo xagga ilaahay kaa cabsi badan oo alle kaaga dhow inaad maaragtay ku jeesjeesto oo sukhriye ula timaado oo aad xamato oo aad iska bido oo tafaakhur iyo iska sarraysiin aad ula timaado ahe ilaahay baad colaad la gashay markaa bay noqonaysaa alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waxa weeyaan kuwa ilaahay ka cabsadaa ee mutaqiyiinta ah ee camalka saalixa iyo iimaanka la yimi kuwaasoo awliyadii ilaahay weeye waman caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi markaa jeesjeeskaaga iyo xantaada iyo iska bididaada iska sarraysiintaadu waxa ay dagaal la gelaysaa oo alle dagaal kula gelaysaa allihii maaragtay abuurtay ee uu maaragtay taqiga u ahaa marka arrintaa la iska ilaaliyo weeyaan inaa akramakum ka idinku karaamo badan cinda allaahi alle agtiisa adqaakum ka idinku maaragtay cabsida badan weeye oo alle ka cabsada intaa tabaaraka watacaala markuu ka hadlay ayuu halkan wuxuu kaga hadli doonaa tabaaraka wa tacaala qaalat ilacraabu qaalat waxay yidhaahdeen alacraabu reer miigii carabta ahaa qaar ka mid a waxay yidhaahdeen aamanaa waa rumaynay bay yidhaahdeen ahey qul waxaad tidhaahdaa lam tu'minuu maydaan rumaynin iimaankii xaqiiqada ahaa weli maydaan gaadhin walaakiin hase yeeshee quuluu waxaad tidhaahdaan aslamnaa waa islaamnay waa islaamnay oo waa hoggaansanay oo waxaanu soo gallay silmiga iyo muslimnimada ayaanu soo gallay sidaa dhaha oo ha odhannina aamana ha odhannina walamaa yadkhul xaal aanu gelin walamaa yadkhul iyadoo aanu weli gelin aliimaanu iimaankii fii quluubikum qalbigiina iimaankii weli iyadoo aanu degin oo muminiin xagga quluubta ayadaan noqon ha odhannina aamana waxaad tidhahdaan aslamna wain tudiicu llaha alle haddaa adeecdaan iyo wa rasuulahu rasuulkiisa laa yelidkum idinka nusqaamin maayo min acmaalikum camalkiina xaggiisa shay-an shayna idinka nusqaamin maayo ina allaha allena kafuurun kii dhaafo weeye raxiimun oo naxariis badan halkan culimmadu waxay yidhahdeen waxay ku soo degtay alacraab qole acraabta ka mid ah acraab waa inagii soo marnayoo waa jamcu acraabiin weliba waa ismi jamc weeyaan reer miiga maaragtay ayaa oo waa man sakana albaadiyata min alcarab waa ciddii carabahe miiga degan baa acraab la odhan jiray sida badwiga loo idhaahdo maaratay badawi iyo acraabi waa isla miduun marka qolo leha banu asad ibnu khusayma oo carabta reer miiga ah ayaa u imanaya nebiga calayh salatu slam weli waxaa laleeyahay way abaaroobeenoo sanad abaaraba abaar baa dhacday dabeedna xoolihiiba waa ka madheen caruurtii iyo dumarkii iyo wixiiba iyaga watay bay wadooyinkii reer madiine magaalada madiine wadooyinkii bay soo degeen dee waa reermiye waxa weeyaan xataa waxoodii xaajadoodii waxoodiiba wadooyinkii bay ku guteen madiino dariiqyadiiba waa qurmiyeen iyagoo sidaa iskaga safaysan bay nebigii haddana calayhi salaatu wasalaam u marno sheegteen oo waxay idhaahdeen aamana waa ku rumaynay dadka kalena waa dagaal baad kusoo islaamisay waad la dagaalanta annagu aan maaragtay kula dagaalamin oo aan dhib kuu geysan baanu caruurta iyagii iyo culayska iyagii iyo dumarka iyagii iyo waxa iyagiiba keennay oo islaamnimadii baanu iska soo gallay saasay yidhahdeen ku mana sheegteen taasaa rabbi leeyahay ha ku mana sheeganina marka acraabta tan ma niman acraabahoo iska reer miyi ahoo weeyaan soo islaamaybaa laakiin dee weli iimaankii aanu wadagelin qalbigooda mise waxa weeyaan acraab iyo reer miyi munaafiqiina labada culummadu ay ku fasireenoo wa minman xawlakum min alacraabi munaafiquuna baa ilaahay yidhi suuratu tawba wa minman xawlakum dadka idinku hareeraysan waxaa jira maaragtay reer miyiga munaafiqiin baa ku jirta wa min ahli lmadiina munaafiqiinba marka munaafiqiintii acraabta ahayd miyaa mise waxa weeyaan oo waa munaafiqiinba mise waxa weeyaan weli waxaaynan soo gelin iimaankii unbaanay si fiican u gelin oo islaamnimada iyo iimaanka kala duwane ee waa muslimiin munaafiq wuxuu yidhi wuxuu yidhi imaam bukhaari waa munaafiqiin buu yidhi sidaasuu rajaxay laakiin ibnu kasiirku tafsiirka waa uu ka daba tegaya wuxuu leeyahay nimanku ma aha munaafiqiin ma aha waa islaameen islaamnimada iyo iimaankuna waa kala duwan yihiin oo waatanay culimmadu yidhahdeen alislaam waliimaan haddii meel lagu sheego ida ijtamaca iftaraqa haddii ay meel lagu wada sheego oo yani mid walba waxbuu ku dhacayaa iimaankuna wuxuu ku dhacayaa acmaasha ee baatinka ah sida iimaanu biاllaahi warasuulihi wamalaa'ikatihi wakutubihi bilyowm اlaakhir bilqadari khayrihi washarihi kuwaas ku dhacaya acmaasha baatinka ah islaamnimaduna acmaasha daahirka ah salaadii iyo zekadii iyo soonkii iyo xajkii iyo acmaashii daahirka ahayd bay ku dhacaysaa haddiise ay waxa weeyaan labadoodu kala maqanyino mid qura la sheego ijtamaca wadaftaraqa ijtamacaayo haddii islaamnimo la sheego iimaankuna waa iska soo hoosgelayaa waayo camalkii islaamnimada markii la sheegayey waxaa lagu daray aliimaanu billaahi wamalaa'ikatihi baa islaamnimada lagu daray markii la sheegayey acmaasha maxaanku dhaahdaa daahirka ana aliimaanu bidcu wa sabcuuna shicba shucba aclaaha kelimatu laa ilaha illa allah baa ugu sarraysa waadnaaha imaadatu ariiq min imaadat lada min aariiq marka imaadat lada min aariiq oo acmaasha daahirka ah ee la arkaya ah ayaa iimaankii lagu daray marka labadoodu way kala yar duwanaanayaan haddii ay maaragtay isu yimaadaan way kala duwan yihiin haddii ay wada kulmaanna waa ay maxaanku laha way kala duwan yihiin hadday haddii la ay kala tagaanna waa waa midba midka kale waa ka naayib noqon karaa ayo maaragtay wa isku mid bay noqon karaan marka munaafiqiin maaha munaafiqiin maaha ee waxoogaa weli waxa weeyaan islaamnimadii baan gelin sidaa daraaddeed baa ilaahay yidhi walaakin quuluu aslamna waxaa tidhahan waa islaamnayoo walamaa yadkhul weli ma gelin aliimaanu iimaanku fii quluubikum qalbigiina ma gelin laakiin lama iyo lam sida naxwaha lagu bartay waxa weeyaan waa isku midoo nafyi bay wada faa'iideeyaan lix farqina waa ku kala duwan yihin waxyaaba lix farqi ah lixda farqi ay ku kala duwan yihin waxaa ka mid a lama wixii lagu anfiyo waxa weeyaan waa mutawaqacu alwuquuc waxaa la filayaa inuu dhici doono ya fulaanu shaarafa almadiinata walamaa yadkhulha hebel magaaladii waa u dhow yahay lakiin weli ma gelin manaa wuu geli doonaa waa la filaya inuu galo laakiin lam yadkhul haddii dee maba gelin weeyaan marka lam yadkhul iliimaanu fii quluubikum lama odhan lamaa yadkhul baa le weli ma geline islaamnimadii baan si fiican qalbiga u fadhiisanne islaamnimo se waxaan leeya iimaankiiye islaamnimo se waa haysataan islaamnimadii waa haysataan laakiin iimaankii baan si fiican qalbiga u gelin inuu qalbigiina galana waa jiri doontaa insha allahu oo waa geli doonaa waayo in allaha kafuur raxiim baaba aayadda lagu sii dhammaynayo ad arki doontaa qaalat ilacraabu reermigii waxay idhaahdeen waa qaar ka mid ahe aamanaa waa rumaynay qul waxaad tidhaahdaa nebi allow lam tuminuu maydan rumaynin weli iimaankii oo maaragtay dhammayska tirnaa qalbigiina ma gelin walaakin quuluu waxaad tidhaahdeen aslamnaa waa islaamnayo inqadnaa waa hoggaansanay oo haddii la yahao waa munaafiqiinna dee khawfa sibaay ina la qafaasho iyo ina la laaye iyo baanu ka soo baqnay oo silmigii baanu iska soo gallay weeyaan macnaheedu haddii la yahdo maya waa muslimiinna waxa weeyaan islaamkii daahirka ahaa baanu qaadanay walamaa yadkhul iyadoo aanu weli gelini aliimaanu iimaanku fii quluubikum qalbigiina wain tudiicu llaha haddii aa la adeecdaan wa rasuulahu iyo rasuulkiisa laa yalidkum idinka nusqaamin maayo yalidtu yalid waa yabiic oo kale iyo in la yidhaahdo yalit yalit iyo yaalit saddex qiro weeyaan wamaa alatnaahum min acmaalihim min shay laa yelidkum idinka nusqaamin maayo min acmaalikum acmaashiina shayan waxba idinka nusqaamin maayo ina allaha alle kafuurun raxiim waa kii dembi dhaaf badan oo raxmad badan inama almu'minuuna muminiintu aladiina kuwii weeyaan aamanuu rumeeyey bilaahi alla rumeeyey wa rasuulihi iyo rasuulkiisa rumeeyey uma intaa dabadeedna lam yartaabuu aan shakiin oo wax waswaasa iyo wax shakiye aanu ku imanin oo qalbiga iimaanku qumaati u degay weeyaan wajaahaduu dabeedna kuba jihaadaybaa biamwaalihim xoolahooda bixiyey oo jidka ilaahay ku bixiyey oo anfusihim naftooda bixiyey fii sabiili ilah labadu waa ku tanaasucayaan jaahaduu biamwaalihim fii sabiili illah iyo anfusihim lagu cadfay jaahaduu biamwaalihim maalkooda iyo wa anfusihim naftoodaba waxay ku bixiyeen fii sabiililahi jidka ilaahay bay ku bixiyeenoo iimaankeedu heerkaasuu gaarsiisan yahay idinna waxaad leedihiin markaad leedihin aamana waxbaa naga doonaysaan waxbaa ku doonaysaan acraab baad iska tihin oo kumana sheeganaysaan waxbaa ku doonaysaan aamanadiina laakiin muminiinta dhabtaahi waxa weeyaan ee xasriga la geliyey waa kuwii iimaanka galay uma lam yartaabuu aan dabeedna shakiyin wajaahaduu weliba jihaaday biamwaalihim xoolahooda ayay ku jihaadeen oo ku dadaaleen fii anfusihim naftoodu ay bixiyeen fii sabiili illaah ulaa'ika kuwaasi hum saadiquuna iyagunbaa run ku sheegaya iimaanka kuwaasunbaa iimaanka ku run sheegaya oo iimaankoodu dhab yahay weeyaan laakiin qof wax ku doonaya maya weli ma gaadhin heerka iimaanka qul waxaad tidhahdaa nebi allaw atucallimuuna allaha atucallimuuna ma u sheegaysaan allaha alle miyaa u sheegaysaan bidiinikum diintiinna ma alla u sheegaysaan tucallimuuna macnaha tukhbiruunaho bay ka dhigan tahay culimadu leeyihin atucallimuuna allaha alle ma u sheegaysaan bidiinikum diintiinna wallaahu allena yaclamu wuxuu og yahaybaa maa fi samaawaati waxa samooyinkai cirarka ku jira ayuu ogyahay alleh iyo maa fil ardi waxa dhulka ku jiraba waa ogyahay ee sideebaad iimaankaaga kuugu jira qalbiga caliimun bidaati suduur weeyaan wuu og yahay haddii aa iimaan leedihiin alle waa ogyahay kaa qalbiga idinku jiru ogyahay marka sideebaad u odhanaysaan aamana oo umana sheeganaysaan wallaahu yaclamu maa fi samaawaati wamaa fi lardi wallaahu alle bikulli shayin shay walba dhammaantii caliimun aad iyo aad buu u yaqaanaa alle oo aad buu u ogyahay shay walba iimaankiina ayaa ka mida marka iimaanku idin galo si fiican buu u ogyahay alle yamunuuna way manad sheeganayaan calayka korkaaga ayay gallad sheeganayaan an aslamuu bian aslamuu inay islaameen ayay kuugu manno sheeganaya nebi allo oo waxay ku leeyihiin dadkii kale waa kula dagaalamay waxbay kaa laayeen annaguse dagaal la'aan iyo dhib la'aan baanu iska soo gallay diinta annagoo wada dhan baanu soo gallay diinta saasay kuugu manno sheeganayaan qul waxaad tidhaahdaa laa tamunuu ha manadaysanina ha galladaysanina calaya korkayga islaamakum biislaamikum islaamkiinna ha igu galladaysanina xaqna iguma lihdin ha igu galladaysataan bal iska daayo allaahu alle ayaa yamunu idin galladaystay calaykum korkiinna an hadaakum bian hadaakum inuu idin hanuuniyey liliimaani iimaanka idinku hanuuniyey ayuu alla idinku galladaysto allah manna ay idinku leeyo rasuulkiisa in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya markaa yamunuuna calayka an aslamu antaasi waa tii nasbulkhaafidka lagu nasbin jiray laba ciraabood baa kusugan taasaynu iska qaadanaynaa manaa xarfu jarki baa go-an waana iska qiyaasi yamunuuna calayka an aslamuu ay biislaamihim islaamnimadooda ayay kugu manadaysanayeen waa ku islaanay dagaal la'aan waxaad tidhaahdaa laa tamunuu calaya islaamakum ay biislaamikum taana waa binasbulkhaafid inkastoo anti aanay joogin saddexda meeloodba tamunu calaya islaamakum lilaahu yamunu calaykum an hadaakum saddexda meeloodba waa binasci khaafid marka ilaahay baa idinku galladaysanaya oo gallad allaale oo haddaad iimaanka iyo muslimnimada garanaysaan oo macaankiisa dhadhamiseen dee alla ayaa maaragtay laqad mana allahu cala almuuminiina id bacata fiihim rasuula ilaahay baa ku galladaystay muminiinta markuu rasuul usoo saaray waa tii nebiga alayh salatu asalaam markuu markii uu furtay maka ee ansaartii uu ka qadiyey qaniimadii xunayn iyo hawaasin laga helay meeshaas ee qurayshtii mualafulquluub bay ahayd xoolo badan iyo buur ari laba buurood dhexdooda buuxiyey iyo geel fara badan oo boqol iyo raggii kale siisiiyey waa ku yidhi nebigii qoomkiisii buu u yimi oo durba inaylow waa kaa quraysh u miisay dabeedna nebigu waa kii la shiray ansaar waa kii ansaare alam ajidkum dulaalan idinkoo baadiyaysan oo aan diin lahayn oo iscunaya oo isdilaya miyaana idiin amano fahadaakum allahu bi miyaan ilaahay idinkukin hanuunin mar walba waxay lahay allahu amanu wa rasuuluhu ilaahay baa mano leh ya alam ajidkum caalatan miyaanan idiin iman idinkoo caydha oo iminka faaqnaakum allahu bi ilaahay maanta miyada hoda idinka dhigeen ansaare kada kada marka mar walbaba markii dambena waa kii yidhi dadku inay qaataan maaragtay hal iyo ri iyo waxaa kaxaystaan idina nebiga ilaha inaa kaxaysataan oo madiina la tagtaan keebaa faa'ida ku jirtaa alla waxay idhaahdeen annaga faaida waxay noogu jirtaa nebiga aanu kaxaysano way raalli bay noqdeen marka ilaa garta waxa wey qofka haddii aad garta u sheegi weydo qofka maaragtay caaqilka markaad gartiisa tusto ayuu isdhiibaya odhanaya maasha allah marka kuwanna waa cagsigii oo iyagoo reer baadiyaah oo iyaga wax doonayo xoolodoona oo madiina isa soo tubay ayay nebiga umana sheeganaya leeyihiin waan islaamnay oo maaragtay aamana oo waa kaasoo kaa buu rabbi leeyahay yamunuuna waa mana sheeganaya calayka korkaaga an aslamu biislaamihim islaamnimadooda ayay maaragtay bian aslamuu ay biislaamihim islaamnimadooda ay kugu manaysanayaan qul waxaad tidhahdaa laa tamunuuha manaysanina calaya korkayga islaamakum biislaamikum bal waxaad tidhahdaa allahu alla ayaa yamunu calaykum alla ayaa idinku galadaystay an hadaakum ey lilhidaayati lihidaayatikum ila liimaan hanuuninta uu idinku hanuuniyey islaamnimada ayuu alle idinku galladaystay in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan in allaha alla yaclamu wuxuu ogyahay hayba samaawaati samooyinka waxa ku maqan iyo walardi dhulka waxa ku maqanba waa ogyahay wallaahu allana basiirun wuu yaqaanaa wuu ogyahay aad buu u yaqaanaa bimaa tacmaluuna wax alla waxaa samaynaysaanna alle aad buu u yaqaanaa wallahu subxaanahu watacaala aclam wsala allah wslam wbaarak calaa nabiyina moxamed